النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu istixbaabi qatili lwasaqi macnaa wasaqa layntiisa sunadnibadkii ayuu baabkiisii yahay alwasaq kolley waa lafdi jamaca oo wasaqatun jamaceedii ama jamacyadeeda mid ka mida weeye awsaaq iyo wisqaanna waa lagu jamciyaa bal waxaana weeyaan waxyaalahan dee xashara imaka waatanoo inaga wasakadba madaxan filaya lafdiguba de waa lafdigan carbeed oo in yaroo taxriif ku sugan yahay uun wax kale maaha gees kalena waxay anwaac buu leeyahay oo maca sharaxaba waxa igu sugan alwasq wasamu abrasa jins macnaa wasaqa waxaan la yidhaaho iyo samu abras nooc ay yidhaahaan isku jinsi weeye esamu abras mimkuna uu shadan yahe waa kiisa waaweyn kana waa noociisa bal markaa dee noocyadan aan guryaha ku aragnay saqafyada iyo taas iyo gidaarada maro oo kale kolley magacan waa la yidhaahaa malaa jinsi marka ay yihiinna anwaac kaloo shabahdo noocan meelaha qaarkood dee qornato la yidhahayo dharti iyo waxyaalahaas fuushaa waa nooc shabahaya waxaan filaya nooc kale oo manaadiqda qaarkood goodaado la yidhaaho wax qaniino aada u dhib badan taasoo isna dee shabahiisan waa jiraanba oo waa jinsi adugu noocaas magacan guud ee sam abros uu jamcinayo bal markaa wasaqana waxaa dee inuu kan yahay kolley oo kan guryaha lagu arka yahay bal waxyaalo inoo yar xoogeynaya jiroon marka dambe yar sheegi doono wuxuu jinsigaa guud haba noqdo bal dee waana xasharaadkaa kolley ama sa qatligiisa layna faraya mala darar uu leeyahay ama sumiye uu leeyahay iyo daraaddeed laysuba faraya bal axaadiisan horta arki doonaa bidn illaahi tacaala قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاق xagga sanadka kolley waa dad inoo horeeyey cabdilxamiid ibnu jubayr ibnu shaybana waa nin fiqa ahoo saqaar taabiciintii yaryarayd ka mida waana qoyskii dee beytka kacbadiisa shay markaa ama maftaaxa adigu iyo beytka maftaaxiisa hayn jiray buu ka mid yaho shaybahan awowgii ee waa qolooyinkii dee cuhmaan ibnu dalxa iyo shayba ibnu dalxa iyo raggaa walaalo ahaa ee waktigii horena hayn jiray qoyskoodu markii dambena shareecadu ama rasuulka ilaahay uu kuba sugay gacmahooda oo iyagu ahaa kuwa miftaaxaya in umusharikna kolley dikrigeeda wuxuu inoogu horeeyey waa haweeney saxaabiyad ah oo qurayshiyad oo reer bani caamir ah ee barhkoodu waa reer dowsaba yidhaaheen kitaabu nikaax ba waxaan ku soo maray haweeneydii faatimo binti qays markii la furay ee ninkeedii saddexdii dalaaqood uu ku wada furay aqalkiina malaa ay dee inay intay ciddo baxayso ay joogto ay kuba adkaatay waa kii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh faray markii hore inay faatimo umushariik gurigeeda ku ciddada ku ku ciddo tirsato haddana iyadoo ay kuba badnayd malaa dad saxaabada ah oo ragoo yimaado gurigeeda ayuu rasuulku yihi taas waxa u yimaada yakshaha asxaabiye ibn umi mactum oo isla reer ahaayeen buu ihi isaga u tago oo isagaa nin dhalo oo aan ku arkayn markaad maradaada ama hagoogta iskaba dhigte gurigiisa ku ciddo dhammayso taas waa markaa dikrigaasi ay noo horeeyey xadiidkan waa tan warinaysa kolley xadiid kalena fitaniya waa inoogu dambeeyaa magaceeda khusaya waa la yidhi khusaylana waa la yidhi laakiin waa haweeneyda asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah weeye waxaana inoo dambaysa inay qoraysh tahay waxay haweeneydaas ri ana nabiya salى اllahu عalيyه wasalam nebigu amaraha wuxuu amray biqatli اlawsaaqi awsaaqda laynteeda ayuu amray inay layso amarkana dee kolley iijaab maaha ee waa dee istixbaab oo waa kolley waa xasharooda ama rasuulka ilaahay ba fuwaysiqo ku magacaabay wixii la midkaa nadaa'irteedahayd xukunkeedii kaba duwano waa tan dilkeedii bannaan yahay ee bal inay laysa ayuu amray taasu uu amray iyada fii xadiidi bni abi shaybata amara afarta sheekh ee muslimid ahaan waa abubakr xadiidkiisa waxaa ku sugnaa ana nebiya salى اllahu عalayhi wasalam amara oo markaa amar ahaan hayn iyada eh wuxuu amrayba waa si guud biqatli awsaaqi وxdثnي أbو الظاhر qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnا بن jurayج xاh وxdثnي محمد بن أحمد بن أbي khلف qال xdثnا روح qال xdثnا بن jurayج xاh وxdثnا عبد بن حmayd qال أخبرnا محمد بن بكر qال أخبرnا بن jurayج iبن jurayج baa inagu soo noqnoqday oo intaba qال أخبرnي عبدالحميد بن jubayr بن jubayr بن شhaybةa أنa سعيد بن المصyب أخبرw ana uma shariikin akhbaratu annaha ista'marat halkan iyadaaba ka amar iyo idan dalabtay annabiya salى اllahu عalayhi wasalam fii qatli lwisqaani waa jamac kale wisqaanta laynteediio faamara wuxuu amray biqatliha laynteeda la laayo ayuu amray ama dee wuxuu amray in la dilo iyadii wa umu shariikin ixdaa nisaa'i bani caamir bni lu'ayin waa reerkaa quraysheed ee caamir ibni lu'ay kolley dee reerka ka badani wuxuu aha kacb nimlo-ayi oo rasuulka ilaahiy salawaat ullahi wasalaamu caleyh tirsiinta ay ku madayeen ama ay ku marayeen in quraysh badankooda kacb ibnu lo-ay bal masalan reerkaa midka haweeney kamid ahayd oo macnaha reerkaasay ka dhalatay itafaqa lafdu xadiidi ibni abi khalafin wa cabdi bni xumaydin ibnu abi khalaf waa muxamed iyo cabdi bni xumayd labaduba waa sheekhadii muslim lafdigoodu waa iswaafaqsan yahay wa xadiiث ibn wahbin xadiidka ibn wahbi abuطahir ka warinaya isagu qariibu minhu waa ku dhow yahaye lafdigan markaa waa lafdigii qolooyinkani isaguna lafdigiisu kama dheere waa ku dhow yahay bal xadiidkeedii horta intan baa inoogu sugan صaxiixa bukhaarina waxaaba raacsanaa xadiidkeeda rasuulka ilaahay wuxuu amray dee biqatli awsaaqi waxaanu yihi kaana yanfuku naara calىa ibraahima waa cadaawo uu muujistay dee afufkiisu meeshan mu gaadhay dab weyn oo la shiday oon looba dhowaan karahayne laakiin waa cadaawo uu muujistay oo nebi ibraahim markii dabkii lagu tuuro xayawaankii kaloo dhami bal kii isagu ay ku dadaalayeen inay baktiyaanba isagu waa afuufayo waa kusii shidaya waa nooc cadaawo taas oo kale oo bal matalan saxiixa bukhaari inooguma sugantahay lafdi kale oon kitaab kale kasoo noqlin doono inoo dambeeya taasna waa jira xadiidka caaisha aan eegi doo markaa kuba sugan xadaثna isxaaq بn ibrahima wcabd bn xumayd qaal akhbarana cabdالrazaq qaal akhbarana macmar can الzuhriy can camir bni sacdi can abihi wa sacd bn abi waqas ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam amara wuxuu amray biqatli lwazaqi wazaqa layntiisa ama dilkiisa la dilo wasamaahu waxaanu ku magacaabay fuwaysiqan waa tasgiiru faasiqin weeye faasiq oo la tasgiiriyey baa fuwaysiq ay tahay macnaha faasiq buu kuba magacaabay oo si dee fawaasiqdii ama xar xalaal xaram iyo xilliba lagu leynayaynu hore usoo marnaynu xaj ugu soo marnay ee fawaasiq loo magacaabay dhibkooda ay leeyihiin daraaddeed iyo waxyaalihii nadaa'irkaa ay xukunkoodii kaba baydheen oo taasi ay keenayso dee kolley dhibkooda iyo taas iyo fasaadka siyaadada ay leeyihiin in loo laayo ayaa iyadina waa baabkeedoo dee xasharaadkan kale ee iyada nadaa'irteedia la xukum maaho way kaba baxday oo waa tan dilkeedii u banaanaaday bal laysba amrayo bal ajri uu kuba sugayo si ay noo dambayso istixbaabkeedu ay jiro markaa fuwaysiq buu kuba magacaabay وxdثnي abوطاhر وxrmlة qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي يuنس عن الزهري عن عروة عن عائشةa أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qال للوزq rasuulki ilaahay wuxuu yihi للوزq مaعنaa waa في شhأن الوزq weey amا عن الوزq isagoo ka hadlaya وزq isaga ku yihi ma aha waxa weeyaan waa isaga شhaأnigiisa isagoo kaba hadlaya ama wuxuu yihi alfuwaysiqu macnaha huwa alfuwaysiq fuwaysiq buu kuba magacaabay sida xadiidkii sacad bay inooguma sugnayd zaada xarmalatu abudaahir iyo xarmalo reer masara markaas iyo waa ayaa warinaya xadiidka labada sheekhee muslim markaa abudaahir lafdigiisu kaas buu ahaye xarmala wuxuu ziyaadiyey qaalat caaisha waxay tidhi walam asmacu fuwaysiqaa ku magacaabo fuwaysiq buu ku magacaabaye laakiin maan maqlin rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo amara amray biqatli fuwaysiquu ku magacaabay ee kol haddii faasiq la yidhina waa dilkiisii waaba bannaan yahaye ee laakiin isagoo amray in la dilo taa maan maqlin saasay caaisha tidhi marka qurdubi oo wuxuu halkan yidhaahaa xuja xadiidka uguma sugnaa calaa nafyi alqat inaan la dilahayn xadiidkan looma deliishanayo sababtuna waxa weeye dee in rasuulka ilaahay amray in la dilo umu shariik baa soo naqliso sacd ibnu abi waqaas baa soo naqliyo waa tan saxaabo kale ay wariyeen marka waman naqala xujatun calaa man lam yanqul ruux haddee inay wax soo naqliyey ama wax sheegay cilmi ziyaado oo kan aan soo naqlini aan agtiisa kuba sugnayn baa ku suganoo xujadu waxay noqonaysaa ciddan cilmiga ziyaadadii agtooda uu kuba sugan yahay ama wax soo naqlisay kaas baa dee xujo ku noqonaya ciddii aan waxba soo naqlin oo iyagu waa tan saxaabo kale ay soo naqliyeen rasuulka ilaahayna way kaba sugan tahay bartaaba weyn bal markaa xafid ibnu xajar baa kolley bukhaari wuxuu bad-ulkhalqi buu axaadiisan ku soo arooriyaa de bal waa marka hore baan leeyahay dee axaadiistii kolley qisasta ambiyadana waa la arkaa ibraahim qisadiisii oo kusoo arooriyaay wuxuu xafid ibnu xajar ba wuxuu ihi caaisho dariiq kaloo kaba yimi oo axmed iyo ibnu maajah agtooda kuba sugan ayaa wuxuu ahaa oo axmed iyo ibnu maajah wariyeen aqalkaa waran u yaalay waa caaisha waran baa aqalka u yaalay markaasaa la weydiiye oo lagu yidhi maxaad dee ku qabanaysaa dee warad adigu waa kanoo aqalka kuu yaalo waxay tidhi oy ku jawaabtay waa axmed iyo ibnu maaja xadiid ku sugan kutubtooda naqtulu bihi lwasaqa waxaan ku laynaynaa wasaqa ayaan ku laynaynaa faina nabiya salى اllahu عalيه wasalam akhbaranaa ana ibraahima lama ulqiya fi الnaari lam yakun fi اlardi daabaة ilaa adfa'at canhu ila اlwasaqa fainahu fainahaa kaanat tanfukhu calayh oo faamara biqatli amar nabiyu salى اllahu عalيه waslm biqatliha oo waxay tihi waxaa rasuulka ilaahay noogu warramay eeg uu noo warramay leeda wuxuu noogu warramay nebi ibraahim markii dabkii lagu tuuray daaba dhulka ku sugnayd oo kastaaba waxay ku dadaaleysay inay ka baktiiso dabkan taas bay kuma dadaaleysay waxaan wasaqa ahayn oo isagu waa kusii afuufayeyba markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cadaawada ayaa dhibta xataa haddaanu dhib kale lahayn weeye markaas oo dhib kaloo darar kale aanu lahayn waa cadaawadaas baa waxa weeye uu dee uba amray in la laayo u amray marka halkan waa tan tidhi walam asmachu amara biqatli xadiidkaasna waxaa kuba sugan faina nabiya sala اllahu alيyه wasalam akhbaranaa rasuulkii ilaahay taasuu noogu warramay waanu amray xafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa dee isagaana soo qaada iyadoo xadiidka umushariikiyana waa kuba sugnaa dee halkaa uu kuba warinayay iyo dee kan sacad oo kale iyo walow dariiqan dee inaga mawsuulka aanu halkaa kuba sugnayn ee wuxuu yidhaha dee marka la eego haddii labada xadiid dee maan maqlin iyo uu noo warramay nooc tacaarud weeye ee saxiixa waxa kuba sugan oo dee san dee imika saxiixa dhacday ayaa ka sixo badnaanaysa ama ka raajaxsanaysa haddaan tarjiix u baahano laakiin waxay arrinku kuba xambaaran yahay uun iyadu waxa weeyaan uu kuba xambaaran yahay xadiidkeedani inay lafdigan akhbarana macno majaas ay taho macno akhbara saxaabata iyadii kamay maqlin ee markaa nadaa'ir kaluu soo qaadaayo in waxa weeyaan dad taabiciintii ahaayoo cibaaraad saasa kaba cabiray oo iyagoon waaqacadan la ogyay inaanay u joogin laakiin cibaaradan kaba cabiro macnu uu yahay dee akhbar oo akhbara saxaabata waa saxaabadii iyadna dee saxaabadii kale ayay kaba maqasho marka wuxuu ku xambaaranayaa dee yaanay iyad isagii rasuulka ilaahay kaba maqlin be markaan xadiidkaa kale eegno in ay dee saxaabadii kale kaba maqashay bal taas waa lafdigaa baan leenahay axmed iyo ibnu maaja arrinta marka aynoo taallaayo xadiidka aan leeya waa allahawa waxaynoo tilmaamaya dee walow wasaqi aan leenahay waa jinsi anwaac buu yeeshaa oo ay ixtimaal meesha iman karo dee anwaac kan ka dhib badan oo haddii uu leeyahay oo jinsigaasa surada iyo shakligaa leh in kaaba laguma xambaaro xadiidkan imaka axmed iyo ibnu maaja ee dee xaafid uu soo naqliyey xaysha banaana ugumay baxayne aqalka wixii kuba sugnaa weeye ka aqaladii kuba sugan bay rumxigan uba haysatayo taasi ay noo caddaynaysaba wasaqadan ama wasaqan guryaha kuba sugan inuu ka loo jeedaa yahay ka isaga imika loo jeedaa kaa yahay oo dee iyadiiba waa kan rumxigan ay haysatay waa gurigeeda dhexdeeda oo wixii laguma arkayo taas waa mid waxaa kaloo jirta sheekan raxiiq lmakhtuumka leh mubarka furi raximah llahu tacaala waa dhintay imaka sanaduu sii mootan yahay oo intii raxiiqu halkan socday baa dabayaaqadii buu dhintay intaan kitaabku dhammaan waxaa jirta kitaab buu leeyahay muslimka uu kuba sharxay oo sharax yaroo iska mufiida ma badna afar mujalad buu ku madbacaysan yahay minat lmuncimna magaciisaa la yidhaha kolleyna axaadiiani waa juska saddexaad kaas ayaa uu leeyahay ayaa wuxuu isagu kaba dhigaa noocan inuu waxani uu yahay dhib uu leeyahay oo dee si wuxuu sim leeyahay waa su isagu yidhaaho oo horda marka hore wuxuu horeysiya oo waxyaalaha judraanta iyo saqafyada guryaha kuma sugan taas buu horeysiiya sim buu leeyahy isagu horta waa dee calaa cuhdati weeye sheekha cuhdadiise haddii uu dee sharaab ama wax la cabaya ama wax la cunayo kuma dhacoo kale oo isagii taas oo kale waxaa dhici karta buu leeyahay in ama marad adag laga qaato ama laguma dhinto waa su isagu yidhaaho hadduu dee sharaab saasa ama biyo saasoo uu waxyaalo malaa uu cabe ruux uu cabana in xanuun jildig iyo waxyaalahaas ay kuba dhacaan taas inuu halis u yahay waa calaa cudati weeye waa saa isagu yidhaaha baan leeno marka bal waxay noqonaysaa uun dee cadaawadaa hore ee xadiidkaa dee bukhaari ba inooguma sugan laftigiisu yaanu muslim inooguma sugnaanin xadiidka axmed iyo ibnu maajana inooguma sugan iyo bal sumyada iyo dararkaasi haddii ay bal sugnaato taas uu leeyahay ee labadooda isbiirsanaye tan baa keenaysa inuu noqdo shaygaa faasiqa ah ee rasuulka ilaahay faasiq ku magacaabay wixii nadaairteedii ee la midkaana xukunkoodii kaba baxay ay tahayna in la dilo bal ay istixbaab tahay maxaa jira aqanaya maanta bal marka waxaan leenahay walow de aan leeyahay horta sam abrasiinihii horena ka tawaqufi jiray umuuraha markaan isugeyno tan caaisha iyo de balta ay bacd alculamaa ay kuba fasireen iyo wuxuu kiisa waaweyn bay leeyiin waa nooca yaryaro sam abras nooca kalaha laba yidhaaho amaan wacdiisa jinsiba haba ahaato waxyaalo shakligiisa lehoo dhib badan qaniyadiisuna haba jirto oo noocan sidiisa un uba eeg eh laakiin de imaka kan un baaba kuba xambaaraynaayo bal taas lafdigan aynu isticmaalaynaana waaba lafdigii una de in yaro taxriifun baa galay xuruuftii hadalkan caaisha walama asmaca mara biqatli iyo arrinkaa rasuulka ilaah baa noogaba warramay kutubta qaarkood dhacday bal tarjiix inagoon uba kicin de inay tan baa raajix noqonaysa haddii la kala raajix yeelaya axaadiistaasa isku darajo maahe siay kuma xambaaran tahayna waa ta aan sheegay wy وxadثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا khالد بن عبد الله عن سhayr عن أbيه عن أbي هريرaةa qال qالa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من qتل ruuxa dila وزقة في أول ضربة ضربta ugu horeysa falahu kdا وkdا xasنة waa cadد مبhمة macna waa xasanaad badan buu leeyahy taxyiinkeed ama taxdiidkeed waa inoo dambeeyaaba ومن qتلa ruuxa dila في الضربة الثانiيaةi ضربada labaad ku dilaana falahu kdا وkdا xasنة waa لduni ti hore wax ka yar waa xasanaad iyadna la ibhaamiyey iyada riwaayada ta koobaad way inooguma iman ee ta labaad iyo ta saddexaad iyada wax taxdiidoo inoo soo socotaa ma jirto waxa weeyaan waa xasanaad laakiin kuwii hore kaba yar un wain qatalaa fi darbati اhaalitati darbada saddexaad hadduu ku dirana falahu kada wakada xasanatan oo liduni haaniyati darbada labaad ajrigii iyo sawaabkii lagaba helayay kaba yar wax ka waabsan waaba tan taxdiid xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna أbو cawاnة ح وxdثnي زhayر بن xرب qال xdثna جرير ح وxdثna محaمد بن صباح qال xdثna إسmاعيل يعnي بن سkرyا ح وxdثna أbو كرayب qال xdثna وkيع عن سفyان كلهم raggaas oo dhami waa سفyاn iyo إسmاعيل بن زkrية iyo جرير بن عبدالحميد iyo أbو cawاnة عن سhayل عن أbيه عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى xadيiثi khالد عن سhayل xadيiثkii khاaلد ee سhayل uu kaba warinayay maka inoo horeeyey aan ka soo baxnay ka ayuu macnihiisii xadيiثla ayay wariyeen ilaa جarيirا waxda jariir un mooye oo manaa ujeedadu inta saddexdan kale wax tacyiino oo xagga ajriga iyo intuu gaadhsiisayay iyada riwaayadooda kuba timi oo xadaysanimay jirin laakiin jariir baa isagu arinkani riwaayadiisa ay kuba sugnaydo faina fii xadiiثihi man qatala wazaqan fii awali darbatin kutibat lahu miatu xasanatin wa fi haaniyati talabaad iyo kuwan iyagu marna waa iraamkii uun duuna dalika waa wax ka yarun wa fi haaliثati duna dalika وxdثnا محمد بن الصباح قال xdثnا إسماعيل يعني بن زكريا عن سهيل قال xdثتني أختي عن أبي هريرة سhيل بن أبي صالح aabihii buu in badan kaba wariya saa riwaayada horeba inooguba sugan aadna waynu u socotaa waa ku badan yahay kitaabka ama uu kusoo noqnoqdaa waayo waa rijaasha msلم waa shardigiisa bukhaarي aad buu ugu yar yahay meel malaa uu nin kale la socdo yaحya بن سacيid الأnصاriyo laba meelood oo mucallaqa intaas buu ku leeyahay bukhaariba oo shardiga bukhaari ma aha laakiin waa shardiga muslim isagu saali ibn abi saalix bal isagoo dee ka warinaya aabihii iyo isagoo dad kale ka warinayaaba intaba way nooguma sugan tahaye halkan horena umaynaan soo arage lafdigan weliba xadahatnii ukhti walaashay baa ii warantay kolley shuraaxdu waxay soo naqliyaan qaadiciyaadna uu kaba soo naqlinaya walaashii sawde in la odhanayay meeshuna mala ay halkan shuraaxdu sheegaan ama aimadu imaam nawowi iyo nusqooyinka intooda badan bay xadahatnii ukhtii dhacday barhkood waxaa dhacay xadaanii akhi ayaa dhacay kuwa qaarkoodna waxaa dhacay xadaanii abi laakiin taa aabbaha waxay leeyihiin maaha iyada waa khada bay leeyihiin waa iyagu labada riwaayood oo kale weliba riwaaye abi daawudna akhi ukhti ay dhacdayba bal walaalihii dee nin cabaad la yidhaaho iyo nin kaloo hishaam la yidhaaho waabay jireenba nin kaloo saalix la yidhaho saalix ibn abi saalixna waa jireen laakiin labadan ba imaka soo naqliyaan iyada walaashan sawda yidhaaheen kolley xaafid maxajar kitaabkiisa taqriib dee tahliib baan eegine dikri ay leedahay kumaan aragoo halka magacyadana dee xarafka siinta wax sawda la yidhaha sawda bintu zamca umulmu'miniin unbaaba kuba sugnayd fasalka ugu talagelay mubhamaadkana su-aal ibnu abi saalixoo cid uu ibhaamiyey kaba warinayo mabuu soo dhigan oo kumay sugnaynba oo xaggii dabaqadii iyo darajadeedii iyo bal waxay xaggay kaba tahay de waa taabiciyaduna laakiin si ay tahay taas imaka maan arag bal haddii kutubta kale tahdiibulkamaal waayo taqriib kolley waa ka ziyaadisan yahay tahdiibulkamaal iyo tahdiib iyo tahdiibu tahdiib ye laakiin bal riwaayaduna dee shaki baa meesha jira marka la eego duruqda qaarkood bal walaashi magaca inoo soo naqliyeen intaa wax dhaafsan markaa kama sheegi karaan leeyahay sawda ayaa la odhanayay nusqooyinka qaarkoodna akhi baa dhacay kol shaki baaba dhacay abi daawud akhi aw ukhti bal maala waa tan aabihii baan kama markaas iyadaana can abi hurayrata kaba warinaysa can nabiyi salى اlahu alيه waslm anahu qaala fii awali darbatin sabciina xasana oo markaa muxuu noqonaya man qatala wazaqatan fii awali darbatin falahu sabciina xasana oo boqolkii kaba duwan bal horta mid weeyaan oo iyada axaadiistan ay tahay amar baa inoogu sugnaa rasuulka ilaahay dadkii amray oo kuba adkeeyey arrin kalena way inooguba sugan tahay oo ajrigan badan ee lagaba helayo dilkiisuna waa nooc adkayn iyo dee xasi bal taas oo kale waxaa kaloo culimmadu ay kuba xambaareen xaggan in marka ugu horeysa haddii laguba dila ay ka ajri badantahay labada kale arinku inuu yahay de waxaaba dhici karta ruuxu hadduu marka hore laba waayo inuu markii labaad kaba baxsado ee arrinta ay tahay boorin layskuba boorinayo cala almubaadarati biqatli waaba intaasoo de hadduu darbo labaad iyo ta saddexaad iyo n markaas uu kaba baxsadee in loo degdego un dilkiisao loo cinaayoodo ine waxaaba dhici karta hadduu doonayo ruuxu inuu marar wax ku dhufto inaanu markaa uu kaba baxsado oonu dilin be bal arrinku taaba weeye waa macna halkan sharaxa kuba sugan macno labaad oo bal maalan ishaaro qordobi yidhaah waxaaba suurtagala inuu macnaha kaleba yahayna de darbigiisi waa banaanaaday ama qatligiisiiy laakiin tacdiibka xayawaanku si guudba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa inoo diidayo waa kan xataa haddaa wax dilaysana faidaa qataltum faaxsinu lqitata la yidhi markaa ku celcelintoo kale nooc tacdiib baabay noqonaysaa mar keliya inay xaaladu kaba noqoto si aanay tacdiib iyo dhib iyo taa u noqon waana dilkii la fiicnaynaya rasuulka ilaahayna amray xadiida صaxiixa kuba sugan aynu soo aragnay faida qataltum faaxsinu اlqitlata in macnuuba kaa yahay waana macno wejiha oo qurdubi mufhamkiisa uu kuba sheego bal taas ba weyo xagga marka la eego boqolka iyo toddobaata toddobaatanka dee hore waynu usoo aragnay kolkol iyadoo wax saa u yimi janais iyo meelo kaleba cadadku uu kala duwan yahay oo ee umuurahay kuba jamciyaan horta jamcin guud oo jirtaa waxa weeyaan waxay dhahaan ba mafhuum اlcadad xujo maaha waa usuuliyiinta adku dee meelo waa yahay ee haaliban xujo maaha oo markaa macnaha xujo maaha mafhuumo laha markay leeyihin cadadku cadadkan ha la sheegee laakiin lagama qaadanayo cadadka dee waxaan ahayn inuu xukunku tan kaba duwan yahe lagama qaadanayo oo mafhuumka cadadku mafhuumo laha oo imika dee toddobaatanki haddaan bal riwaayadaasi inoo horeysa una haysano intaa inka badan iyo ajri intaa ka badan inaanu lahayn toddobaatan ajrigu yahay macnaha wax imika halkan manduuqa mooye mafhuum kama faa'iideysanna waa marka la yidhaha mafhuum lcadad inta badan xujo maaha ama de waxa weeyaan xaalada sidiisa badan walow de markay xuduud iyo waxyaala iyo noqoto kolley xaj muqadara ay ahayd oo arrinta aanta aanaynan taa odhanahaynba bal iyadu waa taasi waa mid marka mucaarada ma jirto oo kama dhaxayso macno labaad baa jirto hore aynu marar kaleba usoo maray waayo xadiid afartan ruuxu ruuxa muslimkay kuba tukadaan iyo boqolkay kuba tukadaan labada xadiidba waa jireen umuuro kaloo iyadna ku dhow dhow oo saasoo axaadiisa kuba ku timaadaana way jirtaaye in laba yidhaaho markii hore dee cadadkii yaraabaaba la sheegay ajrigu intaasuu ahaa haddana tafadul ilaahay subxaana watacaala xaggiisa iyo fadli ziyaada ayaa rasuulka ilaahay loo soo waxyooday boqolkii waaba la kordhiyey bal taasna ay tahay macnaha labaad de macno saddexaad ay halkan kuba jamciyaan ay soo qaadaana waa ruuxan dee ficilkan laba imanaya qatil wasaq xagga niyadood iyo ikhlaaskood iyo umuuraha qaarkood in waxyaalaha laguma kala bato taasoo kale waa sidee shan iyo labaatanka daraje toddoba iyo labaatanka daraje salaada jamaacada awjuhdii ay kuba jamcin jireen bal baabka intana kuba dhaafaynaa baabunahyi can qatli namli quraanjada dilkeeda nahyintii la yskaba nahiyayey baabkii weeye xadaثnي abu الطاhiri وxrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شهاaب عن سعيد بن المصيب وأbي سلمة بن عبدالرحمن عن أbي هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم أنa نملة quraanجa qaraصad qaniintay نبيa نبي min الأنbiyaaءi أنbiyadii hore kaba mid ahaa magaciisana laynooma soo nqlin faamara wuxuu amray nebigii بqarيaة النمل waa meeshan maskankeedu yahay ay ku urursan tahay waa qaryadii namliga iyo halkii dee maskankeedu ahaa godadkeedii fa uxriqat waa la gubay fa awxa llaahu ilayhi ilaahay baa usoo waxyooday oo waxay ilaahay uu soo waxyoodo lagu yidhi afii anqarasadka a min ajri anqarasadka inay ku qaniintay daraaddeed miyaa namlatu namla qudhaanjo keliya ay ku qaniintay ayaad ahlagta u halaagtay ummatan ummad min alumami ummadaha kaba midoo tusabixu ilaahay u tasbiixsanaysa ma xabad qudhaanjaa dee madax taasun aad tii ku qaniintay un aad dishid haddaad dilayso ma in xabad keliya ku qaniintay baad u halaagtay ummad ummadaha kaba midahoo tasbiixsanaysa taas kale dee tasbiixooduna inagu yaynaan fahmin be ilaahay baa yihi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay kastaaba ilaahay subxaana watacaala waa u tasbiixsanaya isagoo xamdigiisa raacinaya laakiin idinku ma fahmaysaan tasbiixdoodii waata qur-aanka ay nooguba sugan tahay nebi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina afdal الsalaatu wasalaam oo maqlay dhawaaq quraanjo hadalkeedii ay la hadlaysay quraanjooyinkii kale oo bal waa uu maqlay marka nudqi bay ahayd iyo waxay kuba dhawaaqday quranjadani may ahayn macno uu meesha kaba fahmay un waa hadalkeedii ilaahay baan maqashiiyey waanu fahmayo dee waa taa ilaahay isaga bari dewlaha cullimna mandiqa dayr bal markaana waxyaalahan dhawaaqood iyo taa waa la baray waa tana ilaahay subxaana watacaala qur-aanka inoogu soo inoogu sheegay quraanjadu hadal wixii ay tidhi ee kula hadlaysay quraanjooyinkii kale yaa ayuha namlu dkuluu masaakinakum taasoo a tila laa yaxdimannakum sulaymaan wajunuudu dee wahum laa yashcuruun waa u cudur daaraysay haddane gurihiina gala waana uu maqlo de waa kaa markuu hadalkeedii fatabasama daaxikan min qowliha waa dhawaaq marka waa maqaal ay leedahay lakiin inagii ma garanayno de ciddii ilaahay fahamsiisay sidaa nebi sulaymaan oo kale ama mucjizo kaloo nebi oo kale ama wax kale taasi waa baabe laakiin way tasbiixsanaysaa ashyaada kalena ilahay way u tasbiixsanayaan subxaana watacaala laakiin arinku muxuu yihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum idinku ma fahmaysaan sida tasbiixaasi yahay bal matalan haddaba ummad dhan oo ilaahay u tasbiixsanaysay baad xabad keliyo ku dhibtay aad intii kale oon iyaga ku dhibin wax ku yeedhin aad u wada halaagtay xadiiska duruq buleeye waynoo waa u kuwan حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزله حدقي النبي النبي من الأنبياء أنبياء كمد أهابا تحت شجرة جيد هوستي بودقي فلدغتك وحقد ينتي نملة قرانتو faamara wuxuu amray bijihaasi waa mataaciisii iyo alaabtiisii jihaasku waa taas jimta waa la fadxiyaa lana kasriyaa waa halkii meesha u yaalo faukhrija min taxtiha waa iyada min taxti shajarati geedka hoostiisiibaa laga saaray dee meeshay godod ku lahaydna quranshadu uma amara wuxuu amray bihaa binamli ay biixraaqiha ayuu amray oo fauxriqat waa la gubay fawxa allahu ilayhi ilaahay baa usoo waxyooday fahallaa namlata waaxida hallaa axraqta maad gubtid namlatan waaxida xabad keliyo quraanjaha maxaad kuwan kale waxba ku yeelin aada isugu wada isu raacayso ood u wada gubtay وxadثna محamed بن rاaفiع qال xadثna cبدالرaزاq qال أخbarana mcmr عan hmam بni mنبه qال hada ma xadثna abu هurayرaةa عan rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وsلم fadakra wuxuu sheegay أxaadiiثa minha أxaadiiثa waxaa kaa mid ahaa وqاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغت نملة فأمر بجهازه ولفtigii مaكاan kala soo بaحno فأkرiجa من تحتها من تحت الشجرة وأمر بها أي بالنملة بإحراق النمل فأحرقت في الناar dم baa laguba gubay قاaل فأوحى الله إليه إلaahay baa usoo waxyoodo فهلا نملة واaحدة هلا qتلت هلا أحرقت نملة واaحدة bal xadiidka horta waxaa iyada uu kuba ay culimmadu ku xambaareenoon innaga sharcigeenu waa dee xukunkanuu leeyahay ee nebiga marka la eego sharcigiisii inay iyaga ay ku bannaanayd quraanjada in la dilaa waa mid in dee waxi laguma gubo dabna inay sharcigiisa ku bannaanayd taas weeye waayo nebi ambiyadii ilaahay kaba mida oo macsuumkaa wax mukhaalafo iyo macsiye inuu la yimaado shay aan u bannaanayn oon sharcigiisii ugu bannaanayn ma samaynayo saa daraaddeed qatlu namrina waa u bannaanayd oo sharcigiisaasay ku bannaanayd ama mid lagu soo dejiye ha noqdo ama dee sharciyadii hore ee ambiyadii ka horreeyuu fulinaya haba noqon si ambiyadii reer bani israa'iil ay uga bannaayeenba ama arrintoodu ay ahayd waxa weeyaan qatligaas ixraaquna uu gubayna waa shay fi اlasl jaa-is ahaa taasba weeye waayo wixii lagu canaantay haddii aan dee qatligu banaanayn ama ixraaquba aanu banaanayn markaas waxa weeya dee guud ahaanba ficilkan uu laba yimi baa canaanta kuba iman layde imika waa israacintan uu israaciyey macnaha mid keliya maataa ku gaabsatid weeye maataa ku gaabsatid oo manaa hadduu xabaddaa keliya ku gaabsado ficilku kuma sameeye ficilu banaan bu ahaan la eg ficilu banaan bu ahaan laye arrinkan dee meesha dhacay waa israacintan iyo jumladan iyo majmuucan iyadoo mid kii dhibta lahaa uu yahay intii kale in la raaciyo kuwaa dhib ani xaggiisa kaba iman asalkiisa oo xaqaniinaba dhib haba yeeshee laakiin markaa aanay dhibi kaba soo fulin taasi iyadu taas bay de lakiin sharcigeena marka la eego alixraaqu binaar ma banaana wax naf leh in deb lagu gubo dee horena waa ti aynoogu soo horeysay ciddii rasuulka ilaahi intuu amray markii hore in laba gubo dad dhib badnaa oo haddana yidhi may laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar taasi waa ti inoo horeysa oo alixraaq ama ha noqoto quraanjo ama shilid ishhaba noqoto ama taas oo kale ama wax kale ha noqotee xayawaan in la gubaa wax banaan maaha taas allahuma suuray dee soo reebaan hadduu baab qisaas yahay baab qisaas yahay oo bal maala taasna waxa laga yaabaa inaana maxala wifaaq noqon manaa baab qisaasu u noqonaya ruuxan baa qaaday oo ruux buu camdi ahaan dee muxtarama macsuuma ayuu dab ku riday waa gubay isagii baa la dilayaa oo dee taas oo kale dee factaduu caleyh bimili ma ctadaa calaykum oo kale ama almucaamala bilmili waaba suuradii ay soo reegaan markaas oo culimada qaar ay kaba soo reebaan halkana sharaxa waa kuba sugan yahay laakiin laazimna maha taasi lakiin bal alixraaq wax banaan maaha uraanshaha noqdo ama taas oo kale taas waa mid arrin kalea jirto xagga marka la eego qudhanso dilkeennana ee inaga marka la eego shareecadeennana fi اlasli waxba yaan madhab odhan sheeku madhabha kaba cabire iyada taas iyadna kuma banaano oo walow qaniyadan ay leedahay dhibtan ay leedahay waxaa xadiid kuba yimi sheekuna uu yihi abu daud ba isnaad صaxiixa calىa shardi الbukhaariya wa muslim ruuxii dee ku tadarubaya istaadka waa doodan karaa soo saari karaa balsuu shardiga bukhaariya muslim yahayna waa la eegi karaaye waxaa kuba yimi rasuulka ilaahay inuu nahiyey afar in la dilo waa qudhaanjadii waa shinidii hudhudkii waa halkan hudhudka laba idhaah iyo suradkoodna isnaguna dee shimbiraha un kaba mida nooc duyuurta kaba mida ee haddii aan ma'kalo iyaga wixii aan looba cunin marka kolkolna culimadu in shayga la idhaha dilkiisa la baneeyey markaas la yidhaha dirina haddii la qali karayo hilibkiisu banaan yahay dilkiisa lama nahiyeenoo waa tan lama dilaye kolkol markaa shayga dilkiisa la nahime dilkiisa la diiday waxay kaba dhigaan inuu calaamo u yahay kaas inaan la cunahaynbe bal waxa weeyaan kuwaas xadiidkuna waa xadiid inoo sugan waa kaa sheekuu yihi shardiga bukhaariya muslim buu saxiix isnaadku kuba yah abu daawud haba wariye marka inaga marka la ega fi lasli lama dilayo taas lama dilayo dee guritaano maba jirte lakiin arrinkani wuxuu ahaa ee arrin nebiga canaanta waxay ahaydun waa israacintan e laakiin waa tan ay xadiidka kuba sugan tahay faallaa namlatan waaxida markaa lafdiga ay markaa ama afi anqarasadka fiiduna waa tacliili bay tahay oo macnaha waa bisababi anqarasadka weye inay ku qadintay sababteed iyo daraaddeed xabad keliya ayaad intaa kale oo weliba ilaahay utasbiixsan si aad uba gurtay bal madka aada u halaagtay bal muhimka waxa wey shareecadeenu tan waata ama arrinkani waa sharci inaga inaga horeeya wax ku banaanaan baabu taxriimi qatlilhirati bisadii in la dilo xaramnimadkeed oo iyado dee hilibkeedna ma banaano ina lama cunayo eh in la dilo xaramnimadkeed ee in sideedii lagu dilaa waa mid in say inoo soo socota gaajo iyo haraad laguma dilo iyadna waa dilkii hore kaba daran be bal taxriimkii xadaثanي cabd للhi بn mحamed بn asmاء الضbciy qaala xadaثana juwayriyaة بn asmاء kolley labada nin waa isu adeer magacyadaba sa inoogaba muuqata horena kitaabka inoogu saarowno imika inooguma horeyso magacan asmا iyo juwayriya xagga carab marka la eego ama wktiga hore de imika waruma hayne rag iyo dumarba way la bixi jireen waa magac mushtaragu ahaayo labada ka wada dhexeeya o kolkol ba yidhaaheen haddii dee ilmo yaroo dhicisaba soo dhasho la doonayo in loo magac bixiyo la kala garan waayo oo kale wuxuu ahaa dee bal matalan waa magacyada mushtaragaa loo bixinaya maralka waxaan leeyahay asma iyo juwayriya hindi kuwaas oo dhan dee rag la yidhaha hindayena way jiraan oo hind bn abi halo rasuulka ilaahay rabiibkiisii ayo khadiija dhashay baaba kaba mid ahaa iyo rag kale juwayriyana waa tan ninkan caalimkaan ayno juwayriya aabihina asma baa la yidhaha waa kanoo waa laba magac oo mushtaraga rag dee dumar marka juwayriye bintulxarit iyo asma bintu abibakar iyo bintu cumays iyo kuwaasna waa tan dumarka macnaa waxaan leeya waa magac mushtarago maaha imika ninkiin magac dumar loo bixiyo oo la magacyo ka dhexeeyey iyaga agtooda arrinta kale jirta xalata waxaynu soo maray casharka malaalkii inoogu dambeysay buu kuba sugnaa waa xadiidkii inoogu dambeeyey ayuu kuba sugnaa adigu dariiqa hore waana xadiidkii abu saciide ninkii saaib oo halku lahaa muslim wahuwa cindana abu saaibe waxaa inoogu sugnaa samictu asmaa bna cubaydin yuxadiثu can rajulin asma bn cubayd asma bn cubaydkaasi waa imika kuwani waa rag inagu soo noqnoqda horeynu usoo aragnay iyagoo siaan u kala warinaye laakiin xalay un baa inoogu horeysay de xalayna casharkaa dheeraa akrina way ahayd oo ay bal matalan taas kolley meel ku dambeeyaana ma jirto waa riwaayada jariir ibnu xasimeye laakiin asma ibnu cubaydkaasi waa juwariye bn asma aabihii waa ninkan aabihii makaan hayno weeye ninkan uu aabihii yahay waana nin hiqaa isagoo xadiidkaasuu kitaabka kuba leeyahay lakiin juwayrat bnu asma aabihii weeye asma ibnu cubaydka aan xalay soo aragnay can naaficin can cabdillaahi ana rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala cudlibat waa la cadaabay imra'at haweeney fii hiratin fiida waa tacliiliya imaka waa bisababi hiratin weye waa bisad daraaddeed baa loo cadaabay sajanataa ay xidhay qafas bay ku xidhay ama meel bay ku xidhay xataa maatat ilaa ay dhimatoy gaaji ay u dhimatayba fadakhalat way gashay haweeneydii fiiha ay waa bisababiha untana waa tacliilku une waa iyadii sababteed weeye waa sababiye bisababi markalena bihadihi lirati ayay naara naartii ku gashay sebay arrintuna ahayd laahiya adcamataha wasaqataha laahiya waa haweenaydii may ahaan inaad camataa mid quudisay bisadii oo wasaqataa waraabisay id waqti xabasada ay xidhay oo markay meesha ku xidhay hadday cunto siinayso biyo ay siinayso ee dhibaata may jirteen waaye walaahiya tarakata dee waxaana xayo wax la milkiye maaha oo in saas oo daraaddeed idcaamkeedu laazim mu ahayn oo dee imaka waxyabankaana cidi lahayn waxyabankaa kale neefkaa kaleed leedahay dee kollay idcaamkiisi iyo wixii waa ruuxa haddaanu xubnayna isagay saaran tahay ama ha foofiyo dee kala mubaaxaagaya ama isagoo haba siinayo oo kale oo inuu gaajaysiiye maa laakiin tan oo kale arrinta waxay dee faraa ka qaado faraa ka qaado meelaha ka qadhaabsatee inay faraa kaba qaado marka maxaa rasuulku yihi walaahiya tarakataha eeg iyadii markay xidhatay cunto may siin oo may waraabin kol hadday xidhatay walaahiya iyadii haweenaydii tarakataha kamay tegin bisadii taakulu dee ha cunto ama xaal ay cunaysaba min khishaashi اlardi dee waa dhulka xasharaadkiisa khashaash iyo khishaash labadaba way kuma dabdiyaan min khashaashi اlardi waa dhulka xasharaadkiisa iyo hawaamtiisa bal damaduna way soo naqliyaanbe laakiin fadxada ugu badan waa xasharaadka iyo hawaamta dhulka waxyaalaha de ay cunto iyadu ama jiir ha noqoto ama waxyaalo kale ha cuntee meelaha ka qaraabsatayna tiina iskama idayn dee waxna maysin marka saa iyadii gaajo ku dishay ayaa ilaahayna subxaanaه watacaala waa dee dembi xun waa tacdiibkan bal matalan iyadiba tibaa loo qabto oo lagu cadaabeyba وxadثnي نصر بن علي الجهضمي قال xadثna عبدالعلى عن عubayd اللhi بن cمر عن ناaفع عن بن cمر وعan سعيد المqبuري عن أbي هurayرaةa oo markaa xadiidka cubaydاللahi بن cمر ba wuxuu ka warinayaa ناaفع عن بن cمر iyo سعيد المqبuري عن أbي هurayرaةa labada صحaabiba de labadaa dariiq baanu ku kala warinaya can النabiyi slى الlaهu عalيه وsلم bmثl macnaha waa kaa hore macnihiisi wax lamid xadثnahu hاrun بن cabdاللahi وcabdاللahi بن جaعفri عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت والعذابي امرأة في هرة بسبب هرة لم تنعمها آني قود ولم تسقها آني وراب ولم تتركها آني كنتج تأكل de waa ha cunto oo markaas waa hiradaas min khashaash الأrضi dhulka xasharaadkiisaaba cuntee tiina may sii dayin oo faraa kamay qaadin si ay meelaha waxuga cunto iyadina wax may siin siibay kuba dhimatay iyadiina ilah baa subحaanaه wataعaalى markaa arinkaa uga cadaabay وxadثna أbو qraybi qaل xadثna أbو mعaaوiyةa x وxadثna محamed بن المسنى qaل xadثna khاalد بن الxاariث qaل xadثna هiشhاm بhada الإسناad هiشhاmku waa هiشhاm بن crوة can abيه maanta aabihii buu kaba warinayaa dee aabihiina caaisho kama warinaya abu hurayru ka warinayo de nin caalima shakyo badan baa u lahaa bal de malaha muslim baa kutubtiisa waxaa kamid ah rijaal curwa curwo raggiisii waa mashaaikhdiisiiyo taas iyabuu ku tiriyo waxaan filaya waana kitaabina soo gaadhayba rijaal curwa iyo bal matalan markaa ruwaadiisiiyo taas iyo koluu xag dabaqaad ula kacayo kolu sanba hadaba markaa maxay tay waa bhada isnad وفي xadiiثihima labadan ee dambe xadiiskooda waxa ku sugnaa eeg markii hore hishaam waxaa ka warinaya cabda imikana waxaa ka warinaya khaalid بن الxاariث iyo abu muعaawiya xadiiskooda waxaa ku sugan rabadthaa taas baa kuba sugan oo cudibat imrأaة fي hiraة rabadathaa halkaasay geli lam تuncimha وalam tasqiha wa fي xadiiثi abi muعaawiyata halkaa khashaashan ardi bederkeeda ayaa maxaa ku sugnaa xadiidka abu mucaawiya walam tatrukaa ta'kulu min xasharaati اlardi intaasaa ku sugnayd waana la macnabaan weli duruqdi way noo socotaa وxadثnي محamed بن rاaفiع وcبد بن حmaydi qال cbd أخbarana وqال بن rاaفiعi xadثna cabdالرaزاq qال أخbarana mcmr qal qاal الزuriي wuxuu yihi وxadثnii mal ade axaadiث kalena ama cid kaleo u meesha ku cadfayaa jiray وxadثnii waxaa kaloo ii waramay xumayd بن cabdالرaحمaن عan أbي هurayرaةa عan rasuuli الlahi صلى الله عليه وsلم wa بمaعنىa xadيiثi هiشhاm بن curwaةa عan أbيهi عan أbي هurayرaةa waa abu هurayra lagaba warinay un xadiidkii وxadثna محamed بن rاaفiع qال xadثna cabdالرaزاq qال أخbarana mcmr عan hmاm بn mنbهi عan أbي هurayرaةa عan النaبiي صلى الlaه عليه وsلم نaحو xadيiثihim ana hmاm بن mنbه ayaa abu hurayre ka warinaya yaa horeeyey markii hore xumayd بن cabdiلرaحman waan soo aragnay curwatu bnu zubayrna iyadana waynu soo aragnay taasoo kaleo marka hore inooguba sugnayd xadiidka bur marka horeysayna saciid lmaqburi can abi hurayrata markii la wada socdayna cubaydillahi bni cumar uu ka warinaya labada naafic iyo saciid markaa saddex hore inoo horeeyo abu hureyre ka wada warinayey hamaamna qoladiibu kuba biiray xadiidkoodii mid lamida ayuuba wariyay ama xadiidkoodii naxwiga bal koli baabku inoo dhamaaday xadiidku wuxuu daliil u yahay dee insan oo kale xayawaan la cadaabo oo gaajiya haraad lagu cadaabo taas oo kale taxriimkeed oo inta la xidho aan wax la siin oo saas uu neefkii ama wixii lagula cadaabo wixii nafta lahaa dee qatlulhirrow inoogu baabaaisay tarjamada mus nawowi baa leh taasna xadiidka way inooguba sugan yihiin haweeneydan gelintan gelitaankan ay naarta ku gashayna bacdigood baa ishaare dee inay gaalabba ahayde laakiin ay tahay dee cadaab intii ka siyaadsan kufrigeedii in looga cadaabay taasba oo ama ay halkaa deeta yidhaaheen dee in furuucu shariicana ay gaalada mukhaadabiin ku yihiin ayaa taase laakiin waa haweeney nagaba horeysay waxaana imaam nawowi iyo dee ay raajax yeelayaan arrinku may ahayne mee dee waxay ahayd haweeney muslima ay ahayd ama mu'mino ah markaa waxay samaysay ficilkii ay naarta ku gashay ayaa noqday dhibta badan ay u geysatay bisadan ay u geysatay oo markaa muslim ay ahayd xadiidka daahirkiisu waa suu keenayo ee waxaan loo cadaabay maha gaalnimo iyo waxyaalo kale iyo dembi kale maaha ee dembigii naarta loo geeyey baaba ahayd inay dee bisadan aysan kuba samaysay marka arrinkuna markaa dembi sagiira a maaha oo dembigani dembi sagiira a maaha markay muddo saa kuba haysay hadday dee mar intay qadiise ay sii dayso dee dhib may lahaatee ma ama uu sagiiraba la odhan lahayo ilaa ay ka dhimanaysay haysay waa israarkaasi wixii waa kabiira waa dembi weyn taas baa dee taba dee xadiidkana kuma sugna inay naarta ku daa'imayso weligeed ay kuba jirayso haddii la odhan laha gaalad bay ahayd haddii xadiidka taas oo kale waxaa kaloo iyada inoogaba sugan buu leeyahy nafaqat اlxayawaan calaa maaliki inay waajib ku tahay marka haddaan idhaahno noocan lama milkiyo dee waxay ahayd inay iska sii dayso hadday iska sii dayso ay faraha ka qaado adigu aad mar wax ixsaan unbay ahaan layde wax laazim oo dee bisada meeshaas had ilowba ilo waa inaad waxsiise lagugu waajibinaya saa neefkii kaleed haysatay ma ma jirto laakiin waxa weeyaan haysashadan ay haysatay inay waxna siin dee siinada tan bay cadaabka ku mudatay hadday markii faraha ka qaado meelaha wax ka cunto ha ka qaraabsatee iyada waxay ahaan lahayd dee cadaabkan may mudateen ama ruuxii laguma odhanayo dembi baa kugu jira bisada had iyo goor gurigaaga joogta hadday kaa tagto od faraha kaba qaado dabadaha iskaba joogto laakiin xayawaankii uu dhahaa nafaqadiisu laazim bay kuba noqonaysaa dee ama ha foofiyo ama dee isaga si kale ha u calfiye baabu fadli saqi اbahayim اmuxtaramati wa iطcaamiha wuxuu u baabaysan yahay fadlu saaqi اbahaymi waa bahaa-imta almuxtaramati xurmada leh waa taa aan la dilahayn oo kaleo fawaasiqdii imaka layidhi dila dee waraabinteediiy waxaasi shaqadeedii maawaaba la dilayaaye waa tii iyadu xurmada lahayd kii waraabinayay saaqigi oo imaka waa shaksigii kii waraabinayay bal fadliga uu leeyahay horta waa mid haddii halkan master ahaan laha fadli saqil bahaym ama idinka idin taalana dhib may lahaateeno waraabinta bahaymta la waraabiya bal fadliga uu leeyahay iyo waa idcaamiha quudinta la quudinayo taas buu baabkeedii yahay kolley axaadiisna way noogu soo socotaa ama laba xadiis baa inoo imanaya insha allahu tacaala waana kuwan xdثna qتaybة بن سعيid عan mالك بن أنس فيma quriأa عaليه عan سmy mولى أbي bكri kolley sumayi hore inuu soo araragnay an xaف بن xajarna saadise kaba dhigo kolley oo ثiqo ah abi bakrkana mawlihiisa waana waa abibakr بn cabdiلرaحman بn الxاrث بn hishaam ninkii fuqahadii madine toddobada ahayd kaba mid ahaa kolley magaciisa iyo kunyadiisa waa isku mid baba yidhaahaan abubakr بn cabdiلرaحman بn الxاrث بn hishaam bal ninkaasba weeye ninkan mawlihiisa ama sumay boqol iyo soddonkii jirada qudayd meesha la idhaa lagu dilay can abi صaalixin isamaan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala baynamaa waqti rajulu nin yamshi uu socdo biطariiqin wado ishtadda calayhi waxa ku adkaaday alcadashu aad buu uharaaday waduu socday markaasi aad buu uharaaday fawajada wuxuu helay bi'ran ceel buu helay fanazala uu dhaadhacay wuxuu kuwa dee dawlisiiyo wax ma wadaaniyana ma wato ceelkiina biyihiisiyo fanazala uu dhaadhacay fiiha bi'rigiibuu ku dhaadhacay oo fashariba halkiibuu afkiisa kaga soo cabay uma kharaja uu soo baxay faidaa waaba kelbun ay wuxun baaba kusoo kediyey oo uu arkay un si faj'a ah kelbun ay yalhasu carabka laalaadinaya oo dee oo ya'kulu cunaya asara waa rayskii meelihiina biyihii ku yar daadaatay dadkii ka dhaadhaansadee ciiddaa yar qoyanayd weeye minal cadashi harraa daraaddeed buu taasu leefleefayaa carabkiina waa laalaadiyey yalhasu taas faqaala rajulu ninkii baa wuxuu yihi isagaa is odhanaya laqad balaqa waxa gaadhay hadalkalba aygan min alcadashi haraad xaggii waxa ka gaadhay milu ladii balaqa faacilkeed waa miludan milu ladii kii wax lamida kaana ahaa balaqa minii anigu haraadkii iyo haraadkiina uu dareemayey haraadkii markii hayay haddaanu biyahan helin haraadkii aniga ihelay mid laba mida ayaa aygana helay oo haya buui fanazla albira ceelkii buu dib ugu dhaadhacay ee isaga aygiina kuma dhaadhici karayo weel kalena muu wadane intuu kufkii iska saaray uu xidhnaaba famala-a waa buuxiyey kufow kufkiisii uu gashanaabu maan biyo ka soo buuxiyey marka ceelkiina maaha ceel gacan lala gaadhayo waa ceel lagu dhaadhacayo kufkiina biyuu ku sidaayo dee gacantii buu ku hayaa gacantiina wuxuu u baahan yahay inuu dib usoo fanto meeshan oo uu dee soo fuulo uma amsakahu kufkiibaa wuxuu ku qabtay bifiihi afkiisii si gacmo ay ugu badnaanaadaan u derbiyada dee ceelka ama meelaha uu qabsado xataa raqiya ilaa uu soo fuulu dushii usoo baxay fasaqa lkalba aygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu ilaah baa ku shukriyey camalkan buu ka abaalmariyo kaba aqbalayo waabatan fakafara lahu wuu dembi dhaafay dembigiisii uu lahaa ayuu ixsaankan uu sameeyey aygan iyo naxariistan uu naxariistay baa ilaahay ugu dembi dhaafay qaaluu waxay idhahan yaa rasuulallaahi rasuulki ilaahay ow wa ina lanaa annaga ma waxa noo sugnaaday fii haadihi اlbahaima xayawaankan dee aan hadlahayn iyo bahaa-imtan ixsaanka loo ixsaan falayo ama waxsiinta iyo waraabintiyo taala ajran ma ajri baa noogu jiro halkaa ajri baan kaba helaynaa faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fi kuli kabidin beer kasta oo radbatin qoyan macnaa nool weeye oo dee kol hadduu wuxuu baktiyo waa engegaya jirkiisii waa ka tawafaya beerkiina waa tawafayaaye waa qoyantu waxay cibaaro ka tahay nool ajrun ajri baa ku sugan macnaa ixsaanka loo ixsaan falo wixii noolba ajri ayaa kuba sugan taas buu yihi bal xadiidka ama xadiid labaad baa inoo soo socdoo dariiq yeelanaya xadiidka bal waxaa inooguba sugan horta ixsaanka loo ixsaan falayo xayawaan kasta oo nool waraabintiisa la waraabiyo idcaamkiisa wax la siiyo dhib kaloo haysatay oo laga kor yeelo ajri iyo sawaab inay leedahayba taas baa iyada inooguba sugan waana boorin iyo adkeyn layskuba adkeynayo alixsaan ila alxayawaan almuxtaram wey waxaanu ka dhigay imaka in lafti muxtaram u inooguba dhigtay wamaa laa yu'maru biqatli oo waxaan la isfarin in la dilo xayawaankii la isfaray in la dilo saa fawaasiqdaas oo kale waaba la dilaya kaasi kumaba jiro amarkii sharcigii ahaa in la dilaa loo hogaansamaya isaga waa xayawaankii muxtaramka marka wuxuu ka dhigaya naka almamuur bilqatli kalkafir اlxarbiyi wاlmurtadi wاlkalb اlcaqur wاlfaasiq اlkhamsa taas oo kale markaa ixsaankiisa iyo imcaamkiisa iyo wixii kaloo ama kula leeyaha noqdo ama ku mubaaxaba noqdo taasi way nooguba sugantah bal kolley sheekuna raximah llahu tacaala halkan ficilkan buu yar qabtay waana faa'iide luqa ah luqadiina waan u baahannahay hadday dee bal carabi hadday dee luqadii caadiga ay tahay hadday naxwadeed iyo sarfigeed tahay kolle qawaacideeda aad iyo aad baa inagii ayaa ugu baahno ninkii dee ku jiray usuushaas ama qur'aan ama xadiis oo kale fahamkiisii ma hadee inuu imaam kuba noqde laakiin wixii uu bal ku garanayay kelimada mowqiceeda iyo waxyaalaha ikhtilaafaadka yimaadiya waxyaalaha dee kolkol xarako yare ay bedelaysa inuu ku kala soocaya kolley inuu kaba garta waa shay muhima ama dee aad ba ugu baahan yahay bal sheekhu wuxuu leeyahay halkan ficilku inoo tilmaamayaa lahisa iyo lahasa labadaba maadiga waa la aqriyaa macnaa ujeedada luqada carbeed haddaan eegno ficilkan qur'aankana waa ta suuratu caraf ba inooguba sugan yahay maadiga markay noqoto lahisa iyo lahasa labadaba waa la yidhaahaa macnaa waa ficilaya facale laakiin muxuu leeyahy sheekhu markay mudaarica noqoto yalhasu mooye wax kale kuma banaana macnaa hada waan fadxinaynaa marka hore hada inaan kasrinay iyo inaan fadxinaa labaduba way banaan tahay luqadii waa laba luqoo jira laakiin markay mudaaric noqoto hada fadxadeeda mooye si kale ma jirto si kale looma aqriayo sababtuna kolle waxa weye wax sarfiga laguma yaqaano ficilo marka ay tahay qiyaaskeedu waa yafcalu kol haddaanay awsin yaroo la tiriyo oo shaad noqotay aan ku shaadoobeyn kumama jirto markay facalo noqotona haddii a xarafka dhexeya ama xarafka dambe caynta ama laabta waa la fadxiya iyadana haddaan labadii shuhro midi iman shuhratu kasri shuhurdami midi aan jiidan iyadana dee waa fadxadii oo labadiiba manaa qiyaaskoodu taa yahay labadiiba meeshay kuma kulmayaan marka wuxuu leeyahayna markay dee bal masterkii lahsan baan odhanaynahay laakiin marka ismigan la sheegayo laleeya imaka af carab la laalaadiyey oo kale lahas iyo luhaasa labadaba aba la yidhaah shaksi haddii laguma sifaynaya waa ruuxii haraadanaaye rajulun lahsaano iyo imra'atun lahsa ayaa la odhanaya cadshaan iyo cadsha ayay lamid tahay waana ruuxan carabkii ama waxaan soo bixiya carabkiisii kulayl badan oo haya ama haraad badan oo haya daraaddeed la ficil kale inoo soo socdo iyadana macnahan looba isticmaalay kamatingan deeto kuma arki doona waa sheekhu raximah llahu tacaala inta una yidhi arrin kaleo iyadana faa'iido weyn inooguma sugantao dee dambin ah xagga luqaadka ayaa inoogu sugan xataa raqiya markuu qabanayey ayuu le luqada fasiixa ee carbeed raqiye in la yidhaaho wey macnaa muxuu diidayaa dee si kalema noqonaysa raqa in la aqriyo raqa in la aqriyo sadee rama iyo aanu aqriyayno tan waa raqiya un laakiin wuxuu soo naqliyey reer day reerka la yidhaaho xatimba iyo dacadi ibnu xatim iyo reerkoodii ayaa fadxin jiray oo waxala wixii shabahayan bmanaa baab qiyaas bay ahayd macnaa afcaashan ficilo baabkeedee saa raqiye iyo nasiye iyo baqiye iyo khashiye iyo waxyaalaha caynkaas oo dhan reer day marka la joogo raqa iyo nasa iyo khasha iyo waxaasay odhanayaan baqa iyo bay odhanayaan waa reerkaas laakiin maxay tahay luqadii faseexayd waa tan raqiya yarqa ay noqon ama tii aynu soo marraynu ku soo marray tufidii laysku tufayey qur'aan iyo laysku aqriyayey taa raqa baynu soo marray raqa yarqi tanna waa raqiya yarqa hadda waa ficilkaasu waa saddex xaraf oo isku mida ee mid muxuu aha kan aan leenahay waa furitaan raqiya ascuuda raqiya yarqa laakiin kaa hore ruqyadii ahayd yada raqa yarqi buu ahaa oo maadiguna fadxuu lahaa mudaaricuna kasr maadigii baa kasro leh mudaaricuna fadxuu leeyahay waa inahaasoo kolley de waana umuuraan uga baahnay laakiin meeshay inooguma sugan tahay sheekana ujeedadiisi maan yar caddaynaya wuxuu uga jeeday halkan xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna abu khalid بn اأxmar waa xaafidkii sulayman ibn xayaan can hishaami can mxamed hishaamkani waa hishaam ibn xasan de iska garanayno kol aduu mxamed ka dambeeyo can abi hurayrata can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam ana mraأata haweeney baqiyan zaaniyad ahayd ayaa ra'ad aragtay kelban ay fii ywmin maalin xaarin kulul aygaasoo yudiifu waa suur waa ti way shabahaysaa lakiin waa xaalo kale iyo waaqaco kale kn yudiifu waa ku wareegaya bibi'rin adaafa iyo daafa daafa yaduufu oo markuu sulaasiga yahay waa kan daafa waa wareeg haddii kalena adaafa oo hamse lagu kordhiyo waa ficilkan mudaariciisi yudiifu ku wareegaya bibi'rin caad kaasoo qad adlaca waa halkan lahayd lahise oo kale weeye qad adlaca laalaadiyey oo soo saaray lisaanahu carabkiisa kolkol dalacana waa loo isticmaalayo sulaasiga bal waa ka badanba dalaca iyo adlaca lisaanahu carabkiisii laalaadiyo soo dee laalaadinayo min alcadashi un daraaddeed ceelkiina waa ku wareegaya waana ceeb fanazacat haweeneydii baa eg naxariis baa qabatay waa haweeneydaa dembiga xun ku dhex jirta maha way zinaysatay arrinku maaha mar buu kaba dhacay waaba shaqadeedii waxan oo dee waa baqiyadaas ayaa maxayd noqotay fanazacat way bixisay oo lahu aydi lkelbi aydii daraaddii ama fanazacata wey way soo b siibtay wey macnaa way usund way usoo dartay oo biyihii ayay macnaa istaqatlo wey bimuuqihaa muuqeedii muuqii waa khufkii un markii o dhan kuf baan soo aragnay imaka halkana muuq baa inooguma sugan waa isla macnoun ama waaba kufka kufka laga dul xidho kaay jurmuqa yidhahaan iyo bal adigu wixii ay xidhnayd ayay soo ayay bixisay weel kale ma hayso kii bay biyii usoo dartay oo biyihii bay kii usoo dartay oo fagufira lahaa ilahay baa subxaanaه watacaala naxariista ay xayawaankaa u naxariisatay ayaa dembigeedii weynaa ilaahay kaga dhaafo uguba naxariistay fanazacat lahu dam macnaa fanazacat way soo saartay waa biyo ayay meeshii ka soo dartay lahu lilkelbi bimuuqiha muuqeedii oo fagufira lahu biyay oo haddii ay doonto dee mabay dhaadhicin sida ninkii waa biyo la gaadhayo gacanta ay kuba gaadhaysay kufkii bay usoo dartay sidii bay kuba waraabisay ilah baa u dembi dhaafay وxadثnي abوالظاhر qال أخبرnا cبداللh بن وهب qال أخبرnي جرير بن xاaزم عن أyوب السkhtiyاني عن محمد بن سيrين عن أbي هريرة qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم بينما وkti كلب يضيف برakyة rakyadna waa ceelkan mal xakبka iyo le de yar dhisan afkiisu saas rakiyo uu ku wareegayo baynama yudiifu markaa kelbon birakiyatin ayaa qad kaada uu dhowaaday in yaqtulu inuu dilo alcadashu haraad id waktigaa ra-atu waxaa aragtay bakiyona waa haweeney dumarkaa jirkooda ka ganacsada oo min bakaaya bani israa'iila reer bani israa'iil bakiyooyinkooda iyo dumarkooda xunxumaa kaba mid ahaa fanazacad way iska bixisay muuqahaa khufkeedii oo fastaqat lahu bihi way usoo dhaamiso biyay usoo dartay biyihii ceelkii uga soo dartay fasaqathu iyaahu aygiibay kii kuba waraabisay fagufira waa la dembi dhaafay laha iyada bihi bisababihi aygiibaa sababtii loogu dembi dhaafo de kolley waa tii xadiidka hore bay nooguba sugnayd ixsaanka xayawaanka muxtaramka waana kaa rasuulkii yeedhay wax kastoo nololoo ixsaan falaaba ajri ayuu leeyahay bal kolley waa cashar iska fudud buu ahaa inta yaree baabka hore ayaan raacinayaa waktigii wali waxbaa kaba harsan bismi اllahi الرaحman الرaحيم kitaab اlalfaad min aladab wagayriha kolley kitaab اladab waa ti aynu soo haynay salaam yabu inoogu dhex jiray imakan ayn adabka waxaaba xaafid ibnu xajar maruu tacriifinayo ayaa wuxuu dhaha isticmaalu ma yuxmadu qowla wa ficla adab waxaaba la yidhaahaa wixii la mahadinaya ama wixii fiicnaaye hadal ahaa ama ficilaa isticmaalka la isticmaalayo waa adab salaamtii iyo dee umuuraha aynu soo marnayba waa taas adabtii oo kale alfada ayaa jira markaas ma mujalladaydi ka dhamaaday waya haddaba kole dii dhowr ay dhawaatay waa iska joojinaya khalas allah subxaana watacaala alaa aclam aniga keygaa wada socday waayo rag badan baa kackacaye